asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabatu lhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii sagaalaad ee kitaabka
bismillahi rahman raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wsalam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigan baan insha allahu tacaala gelaynaa xafdiga wakti uma hayno maanta insha allah baabun fi dafni waaxkaami lqubuur يقول الناظم رحمه الله تعالى أوسع وأعمق إن حفرت وجائز لحد وشق ها هما نوعان واللحد أفضل والكراهة حققت في الدفن ليلا لا تقل عناني ضعه على الجنب اليمين مقابلا بيت الحرام وكعبة الديان عند الفراغ ثلاث حثيات أتت هي سنة من عند رأس الفاني والقبر شبرا فارفعن ولا تزد وسواه حرم بدعة الشيطان أوسع ويري بلاري أو واسع وهو أعمق ديره حوص أقط إن حفرت هداد قضه wajaa-izun waxaa bannaan laxdun dhinac ka jeexid wa shaqun iyo dhex ka jeexid haa humaa haa baraaruge humaa labadoodu noocaani nawcaani laba nooc wey wallaxdu dhinacu jeexid ama dhinac ka jeexidda ayaana afdalu fadli badan walkaraahatu karaahadii xuqiqat waa la xaqiijiyey fi dafni aaska dhexdiisaa lagu xaqiijiyey laylal habeennimo wax la aaso laa taqul hadhihin cannaanii wuu i kalifay wuu imashaqeey hadhihin bacdu dhig buu yidhi meydka waxaad dhigtaa calaljanbi dhinaca u dhig alyamiini ee midigta ah muqaabilan xaal uu yahay mid usii jeeda baytalxaraami beytka xurmadale mid ujeeda xaal u yahay iyo wa kacbata dayaani allaha dayaanka kacbadiisa mid ujeeda xaal u yahay cinda alfaraaqi ka faaruqidda agteeda aaska marka laga faaruqa agteeda atat waxaa timid oo soo aroortay halaathu xithiyaatin saddex yacni cantoobo saddex macnaha yani intaan la cantoobo carrada lagu saylo saddex saydhid oo carada lagu saydo hiya iyadu sunnatun sunno wey cinda ra'si alfaani ka dhintay madaxiisa agteeda agtiisa dhe madaxa agtiisa ayaa lagaga saydhaya saas sunno ku tahy ayib wlqabr waalqabru qabrigii shibran taako farfacanna kor u qaat walaa tasid hana ka siyaadin wasiwaahu waxaan qabriga ahayn wasiwaahu shibrigaasi wixii aan ahayna xurima waa la xarimay bidcatu shaytaani shaytaanka bidcadiisa bidca shaytaan qabriga marka la qodayo iyo qaabka loo qodo ayuu iyo siyaamaha uu kala yahay ayuu ka hadlay culimada waxay qabaan in qabriga marka la qodayo qabriga in la dheereeyo qiyaasta habay isku khilaafeen dheeraydta ilaa intee la qodayo ha isku khilaafeen laakiin waxay isla ogol yihiin in la dheeraynayo qabriga khaasatan hadduu meelo baadiyaad ee ku yaallo waxaa looga baqayaa in yacni dugaagga iyo duurjoogta iyo waxani ay ay gaadhaan ama daadadka iyo biyaha ha dhacay waxyaalaha ay macnaha lafaha soo saaraan sunanka waxaa ku asaxay xadiid hishaam ibni caamir uu warinayo wuxuu yihi rasuulku sal ly slam godka qoda ixfaruu wa awsicuu wa acmiquu wa axsinuu qoda oo godka ballaadhiya waasiciya oo godka dheereeya oo wanaajiya buu nabi sal ly slm xadiidkaas ibn abi daawuud buu shaahid ku leeyahay waana xadiis waawey taasi waa godkii guud xabaalbilaashka la yidhaahdo wey waa xabaalbilaashka ayib meydka meesha la dhigayo ayaa marka laba qaab loo sameeyaa qaab waa laxdi oo laxdiga waxaa la yidhaahdaa in qabriga madaxiisa xagga madaxa markii xabaalbilaashta la qodo yani wax weeyaan ayaa xagga madaxa ayaa hoos laga qodaya hoos baa laga duleelinaya korkii kore waa sidiisi laakiin hoos baa laga duleelinaya markaasaa xabaalbilaashtii meel aan ahayn oo hoose oo dhanka qiblada xigta halkaasaa macnaha wax weeyaan la samayna dhinac dhinacba marka loo qodaya dhinacdhinac baa loo qodaya laxdi baa la yidhahda shaqigana waxa weeyaan qabriga dhexdiisa baa la jeexaya isagoon dhinac dhinaca loo qodinba qabriga dhexdiisa la jeexaya iilkii baa laga samaynaya marka saas macna yani waxa weya iilku marna qabriga dhexdiisa laga sameeya oo dhexdaa laga jeexa marna qabriga dhinaciisa oo xagga qiblada xiga ayaa laga jeexaa markii dhinaca laga jeexo laxdi baa la yidhahda markii kala barhka laga jeexa iilkana waxaa la yidhahdaa shaqi baa la yidhahda saas macna ayib culimada badankood waxay qabaan labaduba inay taqriiban ay bannaan yihiin waxaana laga qaadanaya xadiidka ibnu maajah min xadiidi anas wuxuu yihi lama twufiya rasulu llahi sal lay slam kana bilmadinati rajulu yalxadu waakharu yadraxu nabiga markii la horsaday waxaa magaalada madiine joogay laba nin labada nin ninna dadka markuu yani iilka dhigayo iilka laxdi buu u sameeyaayo dhinac buu ka jeexa midna dhexduu ka jeexi jira macnaha labaduba in waqtigii nabiga jirabaa marka laga qaadanaya xadiidkaasi shawaahid buu leeyahay ayib ama in laxdigu fadli badan yahayo in dhinac laga jeexa ka fadli badan tahay dhexda in laga jeexayo xadiidka cabdullahi bn cabaas baa laga qaadanaya nabigu uri sal lay slam allaxdu lana washaqu ligayrina dhinac ka jeexidda annagaa iskale dhex ka jeexiddana cid aan annaga ahayn baa iskale yani ummadaha kale haddaan laakiin ummadda maxamediyada nahaytan aan leenahay bu nabi sal lay slam ahlu sunankaa soo saaray xadiidkaas shaahid buuna leeyahay xadiid kale jariir ibn cabdillahi albajali ibnu maajah iyo axmed bay soo saareen ayaa shaahid u ah duruq kalena leeyahay xadidkuna waa saxiix sida inuu laxdigu fadli badan yahay waxaa ku tegay imaamu axmed shaafici iyo culimo kaleeto ayaa sidaa ku tegay ayib marka hadda meesheenan waxaa laga isticmaalaa shaqiga sooma taqriiban nairobi shaqigaasaa la isticmaalaa laxdiga malaha wax wey lama lamaba yaqaano malen bimacnaa lamaba isticmaalo ma dhulkaa diidaya ma aqaan ayib taas wey marka laxdigaa fiican marka labadoodaas labaduba laakiin waa jaa-is laakiin kaasaa ka fadli badan kadib wuxuu ka hadlay maydka habeenkii in la aaso inay karaahiya tahay inay fiicnayn sababta loo diidayana waxa weeyaan habeenka aaskiisa waxoogaa qarbaqar baa ku jira waxoogaa qarbaqarba iyo waxaa ku jirta maydka wixii uu u baahnaa in loo dhammaystiro yani in loo dhammaystiri waayo bay u badanta marka in maalinimo la aasaa fiican xadiidkaas saa sheegaya waxaa soo saaray imaamu muslim fii saxiixihi min xadiidi jaabir bni cabdillah nabigu maalin buu khudbeeyey buuri markaasu wuxuu sheegay nin saxaabadiisa ka mida oo oo dhintay fa kufina fii kafanin hayri taa'il kafan aan ku filayn ayaa lagu kanfay habeenimona waa la casay markaasuu nabigu sal lay slam fazajara nabiyu sal lay slam an yuqbara arajulu billayli xata yusalla caleyh nabigu sal lay slam markaa kadib wuxuu reebay in dadka la aaso habeenkii ilaa lagu tukado ilaa an yadarra insaanu ilaa dalika ruuxu inuuba loo dhibaato geliyo mooye in lagama maarmi waayo mooye oo de haddii laga maarmi waayo meydkii marka waa la aasaya habeenimaa la aasi waayo marka karaahadii ma jirto oo masalan ka maarimo wuxuu noqon karaa meydkii masalan waa dilaacaya waa dilaacaya ama waxaa laga yaabaya laga laga baqayaa masalan inuu googo-o yacni haddii daruura timaado ama dadkii aasi lahaabaaban ilaa waqtigaa sugi karin oo subaxdii sugi karin hadday daruura iyo xaaja timaado markaasi waa la aasaya karahana ma jirto laakiin haddayna jirin waa in maalinimo lala sugo meydka aaskiisa sidaas man xadiiskaasa kutusaya waxaana sida ku tagay xasan albasri alimaam axmed riwaayatiisa waana sida saxiixa rajaxaw ayib kadibba wuxuu una yidhi meydka marka qabriga la dhigayo oo iilka la dhigayo dhanka midigta baa loo dhigaya qibladaana loo jeedinaya mas'aladaasi nas kuma soo aroorin laakiin ummaddaa ku ijmaacday baa la leeyahay oo culimmada rag badan oo ka mid ah waxay leeyihiin layskuma khilaafsin muslimka marka iilka la dhigayo in qibladana loo jeedinayo dhanka midigta ana loo dhigayo saas macana waa taqriiban markuu seexanayo marka seexanayso yani qaabka loo sexdo dhanka yani loo seexdo qibladana waa loo jeesadaa dhanka midigtaana dhinaca la dhigaa sidaasaa dhulka loo dhigaya waa marka la aasayo waa marka la aasayo amaa marka lagu tukanayo marka lagu tukanayo iyada qorax ka soo baxna waa loo jeedin karaa qorax u dhacna waa loo jeedin karaa wax nas oo ku soo arooray ma jirto waa un taqriiban masale un taqriiban caamadu iskaga dhigtay oo waxaa la qabaa inuu xaggaa loo jeediyo oo yani inta bari loo jeediyo lugihiisuna galbeed u jeedsadaan mooye haddii dhanka kale aad u rogto waaba kula dagaalamayaanba waaba lagula dagaalami taasi wax nasa male xagga ujeedi xagga ujeedi marka lagu tukanayo banaanka uu yaallo meel loo jeediya dhinaca loo dhigo toona nas kusoo arooray ma jiro laakiin marka qabriga la dhigayo ayaa ijmaacaasi kusoo arooray bay leeyihi ayib marka laga faaruqo maydka aaskiisa la dhameeyo ayaa waxaa sunno ah saddex goor inta carada la cantoobiyo in lagu saydho saas wey macanaa dhanka madaxana lagaga saydho xadiidkan waxaa warinaya ibnu maaja abu hurayrana ibnu maaja waa soo saaray abu hurayra nabiga ka warinay sal lay slam wuxuu leeyahay rasuulku salla calaa janaaza nabigu janaazuu ku tukaday uma ata almayita kadibna meydkii buu yimi fajafaxasa calayhi min qibali ra'sihi alaaan saddex koorbuu carada intuu catoobiyey buu xagga madaxa kaga sayray nabigu sal lay slam imaam axmed iyo koox kaloo culimada ka mid a qaba inay sunno tahay ayb qabrigii baa loo yimid markii carada lagu rogo intee in laag baa korka ayaa macnaha la taagi karaayo dhulka kor looga qaadi karaa wuxuu ina yidhi taako in la eg bimacnaa qabriga lamana dhisi karo waxyaabo kalena banaanka loogama keeni karo caradii laga soo saaray unbaa dib loogu celinayo iyada lafteedana lama doodayo lama doonayo inay kor usii kacdee qiyaas taaka qiyaasteed unbaa wax yar kor loo taagay waana la kurusaynaya oo sida hadda matalan kuruska geela loo sameeya iyadana waa sunno oo la sameeya iyadana wax weyaan way soo aroortay xadiidkeedu waa yimid macna ayib marka qabriga wuxuuna yidhi taaka kor u qaad hana ka siyaadin wixii intaa ka siyaadsanin waa xaaraan buu yidhi macna ayib iyadana waxaa kutusaya fii saxiix ibni xibbaan xadiidka kusoo arooray jaabir bin cabdillahi baa nabiga ka warinaya wuxuu yihi nabigu sal lay slam alxada wanasaba calayhi allabina nasban nabigu sal lay slam lixud buu u sameeyey kadibna dhoobadii iyo buluketigii dhoobadii ayuu macnaha wax weeyaan ayuu taagay warafaca qabrahu min alardi naxwan min shibrin yani wanasaba calayhi allabina nasban waxa wey labinka waxaa laga wadaa maydka marka iilka la dhigo intaan carada lagu rogin iilkii waa in afkiisii la awdo sooma saas wey macanaha hadda meeshan alwaax baa lagu awdaa alwaax baa lagu awdaa kadibna dhoobaa korka laga saarsaara sooma taana waa sidoo kale markuu yani uu iilku yahay dhinac ka jeex uu yahay oo lixud uu yahayna marka iyadana kadalika dhoobaa lagu lagu awdaa dhoobo iyo waxyaabo kalaa macnaha lagu awdaa marka taasaa laga wadaa labinka macnaha uu nabigu sal lay slam taagay ama ogay macnaha qabrigiisana nabigu kor wuxuu u qaaday ninka isaga ah naxwan min shibrin taaka wax ku dhow taaka wax yani qiyaasta taakada ayuu kor u qaaday macnaha ibn xibbaan caleyh raxmatullah waa baabeeyey oo baab buu u sameeyey imaam shaafici baana sidaa ku tegey qabriga taako in ka badan aan kor loo qaadi karin qabriga in taako kor loo qaaday macnaha amaa inaan laga badin karaynin oy xaaraam tahay oo munkar tahay ayada xadiidkeeda muslim baa soo saaray fi saxiixihi min xadiidi abi abilhayaaj alsadi cali bn abi aalib buu ka warinay cali baa wuxuu ku yidhi abulhayaajow abcakuka calaa maa bacatanii calayhi rasuulu lahi sal ly slm waxaan kula dirayaa oon kugu diraya wixii nebigu ila diray fariin nebi maxamed ii dhiibay baan adigana kuu dhiibaya qaso maxay tahay laa tadac timhaalan ilaa tamastahu sanam ha ka tegin ilaa inaaba tirtirtoo baabi'isa mooye ilaahay qeyrkii wax la caabudo haddaad aragto ha dhaafin inaaba baabi'isa mooye geedaha la barakaysta iyo muxuu ahaa gumburadan gumburadan wadaadday kasoo jeedaan la yidhaahdee taagtaagane dadku caabudaan iyo yani waxa weeyaan geedaha yani la barakaysta iyo waxaasoo dhan haddaad soo marto biyahu ka bani haddaad unbaqaysaba mooye sidii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaad ka qaban karta ka qabo baabi nabigu salawatu rabbi wasalam aley saasuu igula dardaarmay macana ayib talabaadi waxa weeye walaa qabran mushrifan ilaa sawaytahu qabran qabri taagan oo kor loo dhisay haddaad aragtana dhulka la sin isagana oo fariintii nabi maxamed ila diray buuri qabri kor u dhisan haddaad aragto dhulka la sin dumi wixii intaa ka korreey wixii taaka ka koreeya waa in la dumiyo oo dhulka lala sin saas macanaa leanna waxaa loo diidayaa waana sida jumhuur ahlicilmi ay qabaan axmed iyo shaafici iyo aimada salafku saasay ku tageen qubuurtan la dhisayay iyo abdirixadan la dhisayay iyo muxuu ahaay maqaamaadka laga dhisahayy iyo waxani waa bidca muxdatha oo gadaal damba laga keenay jirin waktigii salafka ridwanullahi calayhim lamana hayo inay qubuurta dhisi jireen inay qubuurta dhisi jireen lama hayo macana saas weyaan ayib wuxuu yidhi marka awsici waasiciyo qabriga ballaadhi qubuurta waxaa loo leeyahy bal dhismaheeda iska dhaafay in la nuuradeeyo lama rabo in la nuuradeeyo lama doonayo in dhagaxyaan macnaha waxawa lagu dhiso oo macnaha shamiito la mariyo lama doonayo qabriga sidiisaasaa la rabaa carada inta lagu rogo wax yar kor loo yaro qaado si daadadkiiyo waxna uga leexdaan bas inta keliya la ogolyahy waxa way calaamaad ku garato haddaad u samaysanayso waa waa dhib male waa lagu ogolyahy calaama aad kaga garato dadka aad kaga garato qubuurta kaga garato bas ama wixii intaa ka badani waa bidca aan sal iyo raad lahayn iyada awsici waasici oo qabriga waasici oo ballaari wa acmiq dheere in xafarta haddaad qodo qabrigii wajaa-izun waxaa bannaan laxdun dhinac ka jeexid wa shaqun iyo dhex ka jeexid haa baraaruge humaa labadoodu nawcaani waa laba nooc wallaxdu dhinac ka jeexidii ayaana afdalu fadli badan walkaraahatu iilka wallaxdu iilka oo dhinac laga jeexayaa afdalu fadli badan walkaraahatu karaahadiina xuqiqad waa la xaqiijiyey fi dafni aasida dhexdeeda lagu xaqiijiyey leylan habeenimo meydka la aaso taa karaahadeeda waa la xaqiijiyey laa taqul ha dhihin cannaani wuu ikallifay a waxaa la yidhahdaa canna fulanan canna fulanan ida kallafahu yani maa yashuqu calayh saas maana waa iska khatimatulbayt waa dhamaystir baytku ku dhamaystiray hadhihi wuu ikallifay oo wuu imashaqeeyey wax uu nabiga ka sugan baan kuu sheegay culays kuma saarina wax uu imashaqeeyey hadhihi way macnaha dacahu dhig maydkii markaad iilka dhigayso cala aljambi dhinaca u dhig alyamiini ee midigta muqaabilan xaad aad tahay mid u jeediyey baytalxaraami baytka xurmada leh xaggiisa u jeediyey iyo wa kacbata dayaani allaha dayaanka kacbadiisa xaggeeda u jeediya dayaanka waa kaa soo marnay yani culimmada qaar baa ilahay magacyadiisa ku tiriya laakiin nas way ku soo aroortay maanaan arag baa nidhi macnaha ayib yani ibnu manda iyo qurtubi iyo xaliimi iyo bayhaqi iyo muxuu ahaa ibnulqayim iyo rag baa dayaanka magacyada ku tiriya laakiin kollay nas marfuuca ma jiro asmaadana asal waxa waa tawqiifiya inay tahay sooma magaciisana dayaankana macnihiisa horaa usoo marnay waa abaalmariye waa xaakimka muxuu ahaaye waa waa macna waxa wey qahaarka qasba adoomadiisa wuxuu rabo macaanidu bule ayib cinda alfaraaqi ka faaruqida agteeda marka aaska laga faaruqo agtiisa atat waxaa timidoo soo aroortay halaatu xitiyaatin saddex sayrid saddex antoobo in lagu saydho saddex antoobo inta lasoo qaado in lagu saydho maanaa waa lagu daayo hiya iyadu sunnatun sunno weye min cindi ra'si alfani in lagu sayro min cindi ra'si alfani midka dhintay madaxiisa agtiisa madaxa agtiisa xaggiisa laga soo sayra bimacnaa dhanka qiblada xagga madaxa uu xigo halkaasaa sida carada macnaha waxa weeyaan yani inta la cantoobiyo yaa lagu sayray walqabru qabrigii shibran taa ko farfacanna kor u qaad walaa tasid hana ziyaadin taakada ha ka badin wa siwaahu wixii ka soo harayna xurima waa la xarimay taakadaa wixii ka soo haray waa la xaaraamiyey bidcatu shayaani shayaan bidcadiisa wey waa bidca shayaan saas maanaa yani sababta loo diidan yahay waa tii aan shanaad korsoo tilmaanay waa min baab sadi daraa'ic waa ka hortag leanna bini aadamka sida asarkii cabdullahi bn cabaas ku sugan shirki uu galo iyo dariiqa tawxiidka uu ka leexdo wixii ugu horreeya sabab ugu noqday wuxuu ahaa tacdiimu saalixiin dadka oon wanaagsan weynayntooda iyo alghuluwu fiih ku xadgudubkooda qubuurahoodaasoo lagu xadgudbay oo la wadwaday oo haddana isbedeshay oo sii socotay buu shirki ka bilowday bini aadamkaba inxiraafkiisa halkaas ka bilowday ay tawxiidka ka inxiraafeen sidaas daraaddeed baa nabigu sal lay slam fii aakhiri xayaatih digniintiisu waxay u badnayd ummadda yani waxa way qubuuraha inay iska jiraan qubuuraha inaa lagu fidnoon qubuuraha qubuuraha qubuuraha ilaa nabigu ku yidha iska yidhaahdo yani allahuma laa tajcal qabrii ciidan aw wathanan yucbad min duuni ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam sokadaa la caabudo ama mid lagu soo noqnoqdo sanad walba la yimaado oo la barakaysto ilahu ha ka dhigin ilaahay subxaana watacaala nabigu waa ka ajiibay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadu markuu nabigu dhintayba banaan mayna ku aasina qolkii uu ku dhintay ee ku nafaxay bay ku aasay xifdi bay unoqotay saas maana xifdi bay unoqotay wailaa haddii banaanka lagu aasila qubuurta lagu aasi lahaa dad badan baa ku ibtiloobi lahaa sooma waa lagu ibtiloobi lahaa marka ilahi baa halkaa ku xifdiyey subxana watacaala qabrigiisa nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh waana masale khaasay ahayd oo sidoodaba ambiyadu meeshay ku nafbaxaan baa lagu aasa lagama qaado masale ambiyada khaas waa wey meeshay ku nafbaxaan meesha unbaa qabrigooda laga qodaa macna ayib wasiwaahu xurima bidcatu shaytaani wayada baabun fi tacziyati wa axkaami ziyaarati lmaqaabir wuxuu baab yahay tacziyada iyo qubuurta ziyaarashadooda axkaamtooda axkaamta ku soo aroortay ayuu baab yahay laa mashya fawqa alqabri laa dabxun walaa tashyiidu masjidiha maca alcimraani wayajuuzu zawru maqaabirin min niswatin fi nudratin laa gaalib alaxyaani صنع الطعام مع العزاء مؤكد لذويه من أهل أو الجيران لا مشي صعد ma jiro oo ma banaana فوق الqبر qabriga korkiisa lagu socdo lاa ذبح gawracna ma jiro la gawraco xoolo وalaa تشhيid masjidiha masaajidkeeda oo la adkeeyo ama la nuuradeeyo oo la dhisana ma jiro masaajid laga dhisana ma jiro walaa tashyiidu masjidiha maca alcimraani camiridna lala qabo masjid inta meesha laga dhiso la camirina iyadana ma jiro wayajuuzu waxaa bannaan zawru maqaabirin qubuur ziyaarashadooda min niswatin dumar xag ziyaarashadaasoo min niswatin dumar xaggooda ka ahaatay dumarku inay qubuurtu ziyaartaan fii nudratin laakiin si naadiroo yar laa haalibi alaxyaani waktiga intiisa badan maya waktiga badankii maya ee si naadiray u ziyaaran karaan suncu tacaami cunto sancaynteed iyo samaynteed maca alcazaa'i tacsiyada lala qabaayay mu'akadun waa la adkeeyey waa arrin adag lidawiihi bay u sugnaatay taas cuntada samaynteeday lidawiihi bay u sugnaatay meydka qaraabadiisa ama suncu tacaami ha ha lidawiihi taasoo lidawiihi u sugnaatay dadka yani waxa weeyaan qaraabadiisa dhawiihi macnaha waa dadka ruuxa la xidhiira oo min ahlin ehel ah awil jiiraani daris ah asxaabtiisa oo markaa ama dad la dhashay ah ama dad dariskiisa ah ayay usugnaatay macna bimacnaa waxa weeye wuxuuna yidhi laguma dul socon karo qubuurta korkooda inaan qubuurta lagu dul socon karin oo qabriga dusha aan lagaga istaagi karin waxaa kutusaya xadiidka abu hurayra fi saxiixi muslim wuxuu yidhi nabigu sal lay slam lian yajlisa axadukum cala jamratin fataxriqa hiyaabahu fatakhlusa ila jaldihi ila jildihi khayrun lahu min an yajlisa calaa qabrin midkiin inuu dhuxul dab ah ku fadhiisto oo intay dharkiisa gubto kadibna ay jidhkiisa u gudubto ayaa u dhaanto uga khayr badan inuu qabri korkii ku fadhiisto bimacnaa bedelkaad qabri ku fadhiisan lahay waxaa ku dhaantay intaad dhuxul kusab ku fadhiisato daba maryaha intay kaa gubto haddana jidhkaaga inay u gudubto taasaa ku dhaanto marka waa masalo sahlan maha yani waxay kutusaysaa inay xaaraam tahay inay xaaraam tahayna waxaa ku tegay imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa sidaa ku tegay ayib marka laguma fadhiisan karo bimacnaa waxaa la ixtiraamaya meydka meydkan meesha ku jira waa la ixtiraamaya leanna mumin ruuxa muslimka ah hadduu dhintana waa muxtaram hadduu nool yahayna waa muxtaram saas way maana bal iskaba dhaafe waa ka nabigu sal lay wasalam ninkii kabaha qabay saaxibu sabtiyatayn alqi sabtiyatayka waa kii lagu yiri fur yani siib labada kabood baa layidhi labada kabood siib sidaas daraadeed sunnadu waxay tahay qubuurta marka la gelayo inaan kabaha lala gelin saasaa sunna ah in kabaha la bixiyo qabrina aan lagu dul istaagin oo qubuurta yani wax way laga leexdo taasi waxa weye dhammaanteed nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh ay ka sugantay ayib talabaadi wuxuuna yidhi laa dabxun gawrac ma jiro qabriga korkiisa wax lagu gawraci ma jiro gawracada wuxuu ka wadaa qubuurta korkooda inta la tago xoolaha lagu gawracayo inaan qubuurta waxba lagu gawracaynin xadiidkeeda abu daawuud baa wariyay bisnaadin saxiix can anas bn malik laa caqra fi lislaam laa caqra fi lislaam caqriga waxaa la yidhahdaa qabriga agtiisa wax lagu gawracayo qabriga agtiisa wax lagu gawraca caqri la yidhahda islaamka mar haddii la yimid oo ruuxu muslim yahay caqri ma jiro wax qabri inta la geeyo lagu gowraco ma jiro ama meydku markuu dhimanayo ha noqdo oo intuu dhinto la aaso oo waxaan aaska la yidhaha ha noqdo ama xus waxa la yidhahdo ha noqdo ama waxaan wadaadadu ziyaarada ula baxeen ha noqdo wuxuu doonay ha noqdo wax qabri inta la geeyo qabri lagu ag- agqali oo lagu aggowraci ma jiro oo qabri loo gowracayo saas way macanaha ayib xadiiskaasi nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh Een, taasi waa midda taasi waa midda haddii yani waxa weeyaan masaladu yani mararka qaarkood waxay geli kartaa shirki bay geli kartaa oo haddii dadkan meydka meesha ku jira loola qastayo oo loola niyoonayo wamaa dubixa cala annusubi bay markaa noqonaysa neefku bakti buu noqonba haddiiba qasad ama magacaba lagu xuso magaca ilaahay magacaan ahayn loo qabto bakti buu noqon haddii magaca ilaahay loo qabto laakiin niyada loola qastahayo meydkan loogu dhowaanayo meesha ku jira wadaadka meesha ku jira loogu dhowaanayo wax lagaga rabana ayadana wamaa dubixa cala nusbi weeyaano waa niyadaasaa bakti ka dhigaysa leanna waxaa la doonayaa neefka marka la gowracayo niyaduna inay lilaahi tahay magacuna inuu yahay magaca ilaahay labadaasi markay iswaafaqaan baa neefku xalaal noqonaya laakiin hadday niyadu likayriillaahi noqoto waa shirki neefku bakti buu noqon haddii niyadu fiican tahay laakiin magaca ilahay magacaan ahayn lagu gowracana neefku bakti buu noqono wuxuu noqonayaa wamaa uhilla likayrillahi buu markaa noqonaya saas way macana marka taasi inay siiba adkaataa dhici karaysa hadday meelahaa sii gasho laakiin hadda waxaa laga hadlayaa in munaasabad qabriga agtiisa inta la geeya neefkii lagu qalo taa lafteedaa mamnuuca macana ayib oo waa min baab iyadana sadadra waa ka hortag waxbaa ka imaan kara meeshaasoo amwaadan weligeedba waa lagu fitnaysnaa dadkan dhintay weligeedba taariikhda bini aadamku waa uun ku fitnaysnaayo waxun baa laga raadsan jira taasaan la xidhayaa marka waxaa kaleeto iyadana aan jirin oo aan sugnayn in masaajid laga dhiso qubuurta macal cimraani camirid lala qabo camiriddu laba waa noqotaa in lagu cibaadaysto iyo in dhismihiisa la dhiso dhismuhuna camirid way noqota ayib masaajida inaan laga dhisi karayna xadiiskeeda abu hurayra wariyey nabigu wuxu uri sal lay slam qaatala allahu lyahuuda ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida yahuud allaha lacnado maxaa yeelay ambiyadoodii iyo nebiyadooda qubuurtoodii bay ka dhigteen meelay ku tukadaan iyo masaajid ka dhigteen qubuurtii bay masaajid ka dhex samaysteen bukhaari iyo muslim baa wariyay xadiidkaas inay xaaraam tahay baana waxaa ku tegay imaamu axmed abu xaniifa iyo jamaahiirulculamaa baa ku tegey bal waa masaladaan sheegaynay qabri iyo masaajid layska dhisay oo isku dhex yaalaay wax la yaqaanay ma aha mutaakhiriinta la iyo qolyahan dariiqooyinka suufiyada unbaa keenay wax diin diinta sal kule maaha saas way macnaa fal xadiiska nabigu sal lay slam aad bay ufogaysay markii la yidhaha war ka daaya waxay odhanayaan oo nabiga sal lay slam qabrigiisaba masaajid ku dhex jira taas soo daliishana waa masale aan daliil ahayn oo aan xujo noqon karin waa marka koowaade horta qabriga nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh meesha inuu noqdo qadar ilaahay bay ahayd xugum rabbaaniya buu ahaa inuu meesha noqdo leanna ambiyadu meeshay ku dhinteen baa lagu asaabana hadda kasoo hadlayna waa marka labaadee saxaabadu markay nebiga aasayeen meeshu masaajid ma ahayn masaajid ma ahayn qolkii caaishu ahaa qolka caaishana masaajidka waa ka baxsanaa masaajid laguma dhex aasin nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas daraaddeed khulafaa raashidiin markay masaajidka nebiga waasiciyeen dhanka qabriga mayna u waasicinin dhanka kale u waasiciyeen gadaal bay u fidiyeen dhanka kale ee macnaha waxa midigtana waa u fidiyeen laakiin qabrigu dhanku ka jiro oo bidixda ah mayna masaajidka u waasicin saas wa suusan qabrigu masaajidka usoo gelin sidaas eh sidaasayna ilaa iyo hadda baaqi ku tahay gadaal dambe baa hadda tawsicadan dambe uu macnaha waxa way qolada boqoradii sameeyeen al sacuud ayay gadaal dambe ka martay tawsicadu qabriga ka martay laakiin intii ka horeysay gadaalna kama jirin yani waxa weyaan mana dhaafsiisnay qabrigu marka masaajidka waa ka baxsany kumana jiro kuma jiro soo gelintan dambe hadda gadaal ka mariyeenna ayadana waxa weeyaan hadal baa ka taagan oo culimo badan waa diidan yihiin qaarna waxay leeyihiin laa bas oo yani waxa way qaab qabriga nebigu u samaysan yahay ee uu macnaha u dhisan yahay taa waxay leeyihiin waaba qaab aan looba jeesan karinba qaab aan si kasta dila yeelaba aan loo jeesan karin qaab handasi ah oo cajab badan bay ku sheegaan sida ibnu xajar iyo ay sheegayaan macnaha ayib adigu masaladaas waa masala niqaashaad kala leh masalada labaadi waxa weeyaan qabriga nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi halkaa in lagu dhiso saxaabada ku ijmaacday waa ijmaacii saxaabada ijmaaca saxaabaduna waa xuja bilitifaaq wixii qubuure kaloo dhan axaadiistaasi hoos imaanaya ama mas- nebiga qabrigiisa qubuurta kale loogama qiyaas qaadan karayo saas wey maana qubuurta kale loogama qiyaas qaadan karayo oo de waxa wey qiyaas maca alfaariq wey maana ayib intaa markuu inoo sheegay kadib wuxuu inoo sheegay een, dumarku ma siyaaran karaan masalada waa inagii hore uga hadalayo haddii masaajidku dambeeyeyna waa in masaajidka la dumiyo qubuurta la daayo haddii qabrigu dambeeyeyna waa in qabriga la saaro masaajidka la daayo laakiin labadooda meel kuma wada oli karayaan macna ayib kadib wuxuu ka hadlay dumarku qubuurta ma siyaaranayaan waa masale khilaafiya ah horta raggu inay qubuurta siyaaran karaan waa masale laysla ogolyahay xadiis caan baa kusoo aroortay iyada haddaan ka joogo kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuruuha waa ka nabigu sal lay slm waxaan horay idinku diiday qubuurta ziyaaradeedee hadda ziyaarta faa'iidooyinka loo ziyaaranayana waxa weeye aakharay idin xusuusin qalbigiinaa khushuuci ishiinaa ilmaynaysa adigaa ka faa'iidaya qor qalbiga ziyaaradiisa siyaarada qubuurta adaa ka faa'iidaya ruuxa tagaya ziyaaranaya midda labaad ruux meydkii meesha ku jiraya dadkaad u tagtayna waad salaami waadna u ducayn ayagana faa'iidadaas helaya labadaas awood baa loo tegaya oo qubuurta loo ziyaaranaya laakiin in wax laga doonto qubuurta dadka ku jira oo iyagu wax ku siiyaan oo wax ku taraan taasi waa shirki weyn oo diinta lagaga baxo khatar wey kaas saas wey macnaha waana masalada inxiraafka marka dambe meeshay macnaha aaday wey macnaha meeshay u leexatay halkaa ayib taasi waa ragga garanay dumarku iyagoo qubuurta ma ziyaaran karaan wuxuuna leeyahay way ziyaaran karaan laakiin ma badsanayaan marmar si naadir ah waktiga badankii maaha marmar ha siyaartaan laakiin yayna badsanin raggu waa badsan karaan ziyaarada qubuurta laakiin dumarku ma badsanayaan marmar bay ziyaaranayaan ayib masalada masale khilaafiya oo hadal badan uu ka taagan yahay in ay ayna badsan karin dumarku ziyaarada qubuurta waxaa laga qaadanayaa xadiidka tirmidi ibn maaja ay soo wariyeen ay soo saareen min xadiidi abi hurayra nabigu sal lay slam waxay yidhahdeen lacana lacana allahu buu nabigu yuri sal lay slam lacana allahu zuwaaraati alqubuur allaha lacnado dumarka ziyaarada qubuurta badsada zuwaaraat waa mubaalaqa wa si badan u ziyaarta qubuurta wa ayib riwaayo kale odhanaysa zaa'iraati alqubuur wade haddii la yidhaahdo kuwa ziyaarada qubuurta badsada haddii la yidhaahdo kuwa yaraysta miyay soo gelayaan lacnada maya waxay khaas ku tahay kuwa badsada amaa lafdiga odhanaya zaa'iraati alqubuur kuwa qubuurta dumarka qubuurta ziyaarata allaha lacnado lafdigaasi ma sugna lafdigaasi waa daciif laakiin waxaa sugan lafdiga zuwaaraati alqubuur oo lacnada ku khaas yeelaya dumarka ziyaarada badiya ayib amaa inay marmar siyaaran karaan de waxaa kutusaya axaadiid fara badan axaadiis fara badan oo uu ka mid yahay xadiidka caaishaad garanaysaan ay dhihi jirta nebi allow haddaan qubuurta ziyaarto maxaan dhahaa oo nabigu dhihi jiray sal lay slam sidaa iyo sidaa u salaan caaisha wey saas daraaddeed walaalkeed iyo qubuurtay way ziyaaran jirtay caaisha radialla xataa bacda mowti rasul lah sal lay slam ayay ziyaaran jirtay saas way macana ayib culimo badanna sidaasay qabaan in sidaa lagu jamcinayo ziyaaradu waa u bannaan tahay laakiin ma badsanayaan raggase waa u bannaan tahay inay badsadaan sidaasaana axaadiista lagu jamcinaya xadiidka lacana allahu zuwaaraati alqubuur xadiidka odhanaya iyo axaadiista tusaysa inay dumarku qubuurta ziyaaran karaan saasaa lagu jamcinaya oo macnuhu yahay waxaa lagu kulminaya isugu imaanayaan khulaasaduna tahay iyo murtidu way ziyaaran karaan laakiin yayna badsanin ayib sidaana waxaa ku tegay qurtubi sancaani shawkani iyo jamcun min alculamaa muxaqiqiina sidaa maray sidaas wey maanaa waana sida axaadiistu isugu imaan karayaan macnaha ayib kadibna wuxuuna yidhi cuntada samaynteeda iyo tacsiyada marka maydka loo tacsiyeynayo in cunto loo sameeyo dadkii laga geeriyooday oo maalinkaa jikada iyo shaqada laga qabto cunto loo diyaariyo ilaan way murugsan yihiin way warbaharsan yihiin in cuntadii iyo jikadii laga kaafiyo tacsiyana loogu tago loo tacsiyeeyo mas'aladaasi wuxuu leeyahay waa masalo mashruuca dadkaasi u yacni raashiinka ka kaafinaya cuntada u samaynaya ama dariskooda ha noqdeen ama dad eheladooda ha noqdeen ayib waxaa laga qaadanaya xadiiska abu daawuud iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni jacfar wuxuu leeyahay lama jaa nacyu jacfar xiina qutila markii khabarkii geeridii jacfar markay nabiga soo gaadhay markii la dilay xagee lagu dilay dagaalkii mu'ta ha ayaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam isnacuu liaali jacfara طacaaman ree jacfar cunto u sameeya buu nabi uri sal ly slm faqad aataahum ma yashluhum maa yushqiluhum wax mashquuliye ayaa ku yimide oo dee odaygii baa loo soo sheegay geeridiisi marka way mashquulsan yihiin kanshana ma hayaane cuntaha loo kariya buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh sidaa sunnadana waxaa ku tegay alimaamu shaafici calayhi raxmatullah macnaheedu waxa weeyaan yani dadka haddii laga dhinto tacsiyada shareecadu ay qabtaay waxa weeye in dadka loo tago oo la sabirsiiyo ilaahay la xusuusiyo yacni waxa weyaan inay sabraan la amro loo dardaarmo loo qalbi dejiyo kadibna laga tago wixii shaqo ee u taallana lagu kaalmeeyo laakiin tacsiyadan la yaqaano ee laysu yimaado ee inta guriga la fadhiisto raashinka la karsado shaaha la cabo xoolaha lagu qasho meeshaasi walaaldooda ay ku dikriyaan kaasi ma jiro kaasi sal iyo raad maleh nacyi baa la yidhahdaa midkaas waana xaaraam qaci awe sidaas daraaddeed baa imaamu shaafici caleyh raxmatullahi kitaabkiisa umka fiiriya wuxuu leeyahay waakrahu lma'tam ma'tamka waa isu imaadkaas maydku markuu dhinto meeshuu ka dhintay laysugu imaanayo wuxuu leeyahay imaamu shaafici waa diidan yahay caleyh raxmatullah soomaali shaaficiye maaha soomaalidu shaaficiye ma aha warkooda meeluu ku saabsan yahay lama yaqaan wax alla wixii marka iyagu ay rabaanna shaafici baa qabay kuleeyahay warkii shaafici marka loo keeniyo madhabkoodii caadadoodii uu khilaafana may ogole qaadan maayaan islimaadkan tacsiye loo yaqaano waa xaaraam xoolaha lagu qalayana ma banaana islimaadkaasina ma banaana bal mar marka qaarkood musiibada jirtaa waxa weeye agoontii wixii looga tegay iyo jalkoodii yaraa ayay wadaadadii intay isugu yimaadaan bay meesha ku cunahayeen cajaa'ib badana hor soo aay aaway nusuustii iyo qur-aankii iyo axaadiistii agoonta waxooda reebaysay aaway yaa yidhi xoolaha laga qalan karaa agoonta yani kullu dalika waxa weeyaan waa cadaad muxaram awa haddaad tacsiyo rabto dadka u tag soo salaan u qalbi deji sabir ilaahay amar inay ilahay dartii u sabraan ka noq saas maana laakiin wax intaa ka korsan shaqo haddii ay u baahan yihiin wax maalinkaa la kaalmay u baahan u kaalmeey jikada ha la galo cuntada iyo dumarku ha ka kaalmeeya wabis intaa weeye tacsiyada shareecadu ay kusha wixii intaa ka badbadan war aan jirin laa mashya socosha ma jirto fawqa alqabri qabriga korkiisa la socdo laa dabxun gawracna ma jiro qabriga korkiisa wax lagu gawraco walaa tashyiidu masjidiha laba masala kala duwan laba masala kala duwan maydka marka la aasayo dadka aasaya aaskooda haddii cabitaan iyo cunto iyo la siiyo taasi lagama hadlayo ilan dadkii markay qabriga qodayaan waxbay u baahanayaan sooma waa gaajoonayaan taas lagama hadlayo lakin waxaa laga hadlayaa waa qalitaan iyo cunto iyo cabitaan lagu talagashan yahay maydkani inuu wax ka helo ama loogu talagashan yahay ilahay in loogu dhawaado qurbo loogu dhawaanayo kaas way midka laga hadlaya macana amaa dadkan yani shaqada haya iyo wax inay iska cabaan oo yani waxa way qabriga shaah lagu siiyo oo cunto loogu diyaariyo oo si ay shaqada u qabtaan taasi laa ba'sa taasi laa ba'sa hadday shaqadii ayna qaban karin yani waxa weeyaan in cuntiyi wax la siiya mooye waxay ka mid tahay maydka haddii aan la aasaynin ilaa dadka qabriga qodaya in xoolo la siiyo mooye xoolihii baa la siinaya qasab waa in xoolihii lasiy ay ku qodi lahaayeen ujuuradii waa inay helaan haddayna ku qodaynin inay cunto cunaan mooye waa in cuntadii la siiyo hadday bilaash ku qodahayaan hade maxaa cuntada lagala dooni waaba nin aakhara oo xagaysanahaya saas way macana ayib walaa tashyiidun walaa tashyiidu masjidiha masjidkeeda dhisidiisuna ma jirto maca alcimraani camiridda lala qabo camiridda lala qabo masjidihaade damiirkaasi hadda waa iska zaa'id weeye bimacnaa masaajid tashyiidku waa adkayn in la adkeeyo la nuuradeeyo la dhiso way macnaha wayajuuzu waxaa bannaan zawru maqaadirin maqaad qubur siyaarashadeeda siyaarashadaasoo min niswatin dumar xaggooda ka ahaatay fii nudratin naadirnimo dhexdeed si naadir ah si naadir oon badnayn inay u siyaartaan laa haalibi alaxyaani laa fii haalibi alaxyaani waktiyada badankood maya waktiga badankii ma siyaaranayaan laakin fii nudratin si yar oo marmar ah suncu tacaami cuntada samaynteeda maca alcazaa'i lala qabo tacsiyada mu'akadun mid la adkeeye wey lidawiihi xaalay usugnaatay eheladiisa lidawiihi eheladiisa oo min alahli qaraaba ah min ahlin qaraaba ah aw iljiiraani ama deris halkaa wuxuu kaga soo baxay oo imaamku kusoo gabagabeeyey masaladii ku saabsanayd janaa-ista waxaan u jeeda sheekh kusoo gabagabeeyey janaa-istii wax badan buuna taabanin masaa'il badan oo loo baahna runtii inuu taabto ayuu iska soo gaabiyey halkan wuxuu ka gudagalay azaka ina azakata cala almukalafi uujibat asnaafuha cashrun bilaa nuqsaani ina azakata zakadii uujibat waa la waajibiyey cala almukalafi ruuxa la kallifay ee xilkan la saaray qaangaadhka korkiisa ayaa zakadii lagu waajibiyey asnaafuhaa sinfiyadeed iyo noocyadeeduna cashrun waa toban bilaa nuqsaanin dhimid la-aan nusqaamin la-aan zakadu wuxuu leeyahy sideedaba waxay ku waajibtaa ruux mukallaf ah mukallaf mukallaf yaa la yidhaahdaa waa ruuxa qaangaadhay ee caqliga leh waa muslim qaangaadh ah oo haddana garashadiisi iyo garaadkiisii uu joogo halkaa muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa hadduu ilmo yar xoolaha leeyahay saka kuma waajibto xoolaha hadday xoola ilmo yar yihiin ruuxa xoolaha leh hadduu ruux waalan oo maskaxdiisiiba maqan tahay uu yana waxba kuma waajibaya xooluhu markuu leeyahay ruux caqli leh oo haddana qaangaadh ah oo ruuxii waajibaadkiiyo qalinku saarnaa ah markaas unbay sakadu ku waajibtaa xoolaha wuxuu daliishanayaa masalada ayadaa xadiidkii cali bn abi aalib ahlusunanka abu daawud iyo keyrkood ay soo saareen ee nabigu yuri sal lay slam rufica alqalamu can halaaa saddex qalinka waa laga kor qaaday waxba laga qori maayo can ilmajnuuni xataa yabra'a ka waalan ilaa uu bogsoodo wa can ilnaa'imi xataa yastayqida midka hurda ilaa uu soo tooso wuxuu ku kaco iyo wuxuu ku hadlo iyo laba haysto la qori maayo wa can isabiyi xataa yacqila iyo ilmaha yarka ah ilaa uu caqli yeesho oo uu qaangaaro isagan saddexdaasi qalinku ma saarna buu nabi uri salawatu rabbi wasalam caley ayib marka maadaama qalinku ma saarna layidhi xoolahooda maxaa saka loogu waajibin buu leeyahy ayib amaa culimmada qaarkooda u daliishaday buu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim khud min amwaalihim aayaddaa u daliishaday inay caruurta yararkaa iyo ruuxa waalan iyo xoolahooda in sake lagu leeyahay culimmada aayaddaa u daliishaday aayadu daliil ma aha buu leeyahy waa khata' buu leeyahy sababtu waxa weeye ilmaha yarkaa dembi laga daahiriya ma leh ilan aayaddu waxay tidhi sadaqatan tutahiruhum wa tuzakiihim biha marka ilmaha yarkaa dembi laga daahiriya ma leh kadalika ruuxa waalan dembi laga daahiriya male lean waa waalan yahay waxba laga qori maayo sidaas way macnaa sidaa waxaa ku tegay buu leeyahay oo qaba caruurta yarre xoolahooda iyo dadka waalwaalan xoolahooda inaan zaka lagu lahayn waxaa qaba buu leeyahay ibraahim annakaci shurayx alqaadi abu wa'il shaqiiq ibnu salama shacbi xasan albasri mujaahid curwat ibnu zubayr taqriiban waxa weeyaan waa toddoba ka mida taabiciinta ka mid mana toddoba taabiciinta ka mid marka culimadii salafka qaar baa qabay se culimadu waxay u badan yihiin oo jamaahiirtoodu ay qabaan salafan wa khalafan waxay qabaan xoolo cidda leh la fiirin maayo xoolaha unbaa la fiirinaya qiyaastii sakadu ku waajibaysay ma gaadheen unbaa la fiirinaya hadday gaadheen waa laga sakaynaya la fiirin maayo cidda iskale ma qaangaadh baa mise qaangaadh maha la fiirin maayo caqli ma leeyahay mise ma laha la fiirin maayo laakiin xoolaha la fiirinaya sidaana waa sida ay ku tageen culimmada badankood ay qabaan ra'yigaa marka la qabtana caruurta yararka iyo dadka waalwaalanba xoolahooda saka waa lagu yeelanaya dhanka ay ka imaanaysana waxay leeyihiin waxay ka imaanaysaa waxa la yidhahda khitaab lwadci waa la yidhahda khitaab takliif ma khitaab lwadci macnaha waxa la yidhahdaa waxyaalahan shardiga iyo sababka iyo muxuu ahaa yani marka la aado baa waxay yidhahdaan khitaab lwadci bay yidhahda dhankaasay marka zakadu kaga imaanaysaa xoolaha kaga waajibaysaaye ilmihii yaraabaa lagula hadlay oo amar la siiyo khitaabka loo wajahay maaha kii aan caqliga lahayn baa khitaabkiiyo hadalku ku wajahan yahay maaha laakiin xoolaha marba haddii la helo waa sabab sababkii hadduu guntamo shardigiisiina la helo waa inuu sababkii uu ka dhashay leey adag waa masale niqaashkeedi warkeedi badan waxaaduu garataa masaladu inay khilaafiyata cinda salaf wa cinda alkhalaf labadaba inay khilaafiyata oo laysku haysto labadaa qolo xoolahooda sakama lagu leeyahy carruurta aan qaan gaadhin iyo ruuxa waalan aan caqliga lahayn waxaa la mida adiga caqligan baa weyn ama ha waasho oo markiisa hore intuu caqli lahaan jiro caqligu ha ka tago ama mehe caqli la-aantaba ha ku dhasho markaas doqon ha noqdo ahbal ha noqdo ama doqon oo kale ayib wuxuuna yidhi marka ina azakaata zakadii uujibad waa la waajibiyey cala almukallafi midka la kalifay ee yacni xilkan la saaray korkiisa ayaa lagu waajibay mukallaf haddaad maqasho waa muslimka baaliga ah ee caaqilka ah saas macana ayib asnaafuhaa noocyadeeduna cashrun toban weeye bilaa nuqsaanin dhimid la-aan nisqaamin la-aan todoba waxay noqotaa toban dhe toban nooc bay noqotaa toban nooc bay zaka ku waajibtaa macnaha dahabu way qaybta koobaad dahab waay nooca koobaad ee zaka ku waajibta waa dahabka warubculcushri toban meelood meel oo haddana afar loo qaybiyey meesha ayaa fiihi dahabka dhexdiisa ahaata oo ka baxaysa idaa goortay hadaa uu ahaado cishriina labaatan dinaaran oo dinaar oo min alasmaani lacagihii ah maca fidatin fida lala qabo dirhamu dahabun weye maca fidatin lala qabo tan labaadi waa fidada wa nisaabuhaa qadarka zakadu kaga waajibtana fiiha waxaa ahaaday fidada dhexdeeda rubcu cushrin ayadana toban meelood meel haddana afar meelood loo qaybiyey meel ka mid dani oo dhow dani oo dhow bihimaa labadooda labada aan soo sheegno dahabkaiyo fidada iyo wabilin ancaami iyo xoolaha la dhaqdo shartun shardi ba ahaaday shardigaasoo xaasilun xasilay muxuu yahay shardigaasi huwa shardigii xawlun wey waa sanad oo yaxuulu soo wareegaya nihaayat alxawalaani wareegga dhammaadkiisa markii sanadku soo wareego dhammaadkiisa sanad wareegiisaas ayaa shardi ah ayuuna yidhi macnaha qaybihii inoo balbalaaban wuxuu ku sheegay laba qaybood dahabka iyo fidada dahabka iyo fidada culimada dhexooda wax khilaafa kama taagna dahabka iyo fidada labadaba inay zaka ku waajibayso allahuma waxay isku khilaafaan dahabka ay dumarku ay u xidhaan labis ahaan iyo ziine ahaan u xidhaan kaasay aada isugu khilaafsan yihiin zaka ma ku waajibaysa mise kuma waajibaysa wasawaab sida saxiixa daliil ahaanna xoog badan waxa weeyaan wuu ku waajibayaa zakadu way ku waajibaysa xataa midka ay isku qurxiyaanoo ay labis ahaan u xidhaan saas saasa xoog badan laakiin taas waa khilaafiyo amaa dahabka noocyadiisa kale ka laga ganacsado iyo midka yani waxa weeyaan kayd ahaan loo dhigto dhammaantii iyo midka lacagaha ah dhammaantii zakadu waa ku waajibaysa ayib meesha marka waxaa jira qadar iyo qiyaas ay zakadu kaga waajibto hadduu qiyaasta qiyaastaa ka yar yahay zaka kuma waajibayso iyo maxaa ka baxaya labadaa masale wa wuxuuna yidhi qadarka hadduu gaadho ay sakadu ku waajibayso waa labaatan dinaar ama labaatan mihqaal haddaad labaatan mihqaal dhaadana waa la mid labaatan dinaar labaatan mihqaal waa isku mid hadduu labaatan dinaar ka yar yahay dahabku zaka kuma waajibin mana gaadhin qadarkii zakadu ku waajibayso taasi waa xagga macnaha waxa weeyaan nisaabka maxaa ka baxaya marka la yidhaahdo waxaa ka baxaya rubc cushrin rubc cushriga waxaa la yidhahdaa shaygii meesha yaallay baa toban loo qaybinaya waxbaa soo baxaya soo maha intii soo baxday baa haddana waxaad u qaybinaysaa afar waxaa soo baxay baa la yidhahda rubc cushri rubcu cushrin marka aynu hadda yani luqadan casriga ku cabirno waa boqol kiiba labiiyo badh boqol kiiba labiiyo badh wa masalan bal boqol toban u qaybi meeqaa soo baxay boqol toban u qaybi waa toban tobankii haddana afar u qaybi meeqa wa waa labiiyo badh saas way maana laba boqol toban u qaybi waa labaatan labaatankii haddana afar u qaybi waa shan rub cushrin saas waa rubcu cushrin haddaad maqasho waasaas waxaa kaloo samayn kartaa jidkaa dheer haba soo qaadin oo intaad toban u qaybiso haddana afar ha u qaybinayna ayadoo sideedaad u taagan afartan u qaybi bal boqol afartan u qaybi meeqa wa ya ya waa labiyo bad bal laba boqol afartan u qaybi waa shan wa wahaa kada haddaad afartan u qaybisana natiijadu waa intii haddaad dariiqaa dheer soo marto tidhaahdo masalan yani toban u qaybi wixii soo hadh haddana afar u qaybi waa rub cushri haddaad hadda marto dariiqan hadda casriga bini aadamku hadda yani waxa la isticmaalana oo tidhaahdo boqolkiiba labiiyo badhna waad heli karta iyaduna waa waa waadix wa saas wey maana intaasa ka baxaysa ayib waxay noo laaban inaynu garanno dahabka hadda lama isticmaalo misqaal lama isticmaalo maqaayiista hadda la isticmaalo ee wax lagu cabirtaay ma aha misqaal maaha dinaarna hadda wax laguma cabirto hadda waktigan aan joogno waxa wax lagu cabirtaa waa gram iyo kilo soo ma waxaan rabnaa marka inaan garanno labaatanka dinaar ama labaatanka misqaal oo ah qiyaasta dahabka ay sakadu kaga waajibayso marka loo bedelo maqaayiistan hadda aan isticmaalno meeqa gram buu noqonaya waana mas'alo muhima waay wailaa waxay ku taagnaanaysaa labaatan dinaar dinaar hadda lama isticmaalo labaatan misqaal hadday ku taagnaatana lama isticmaalo ruuxii dahabka gadaye kasaka bixin rabe wuxuu kuleeyahy war sheekhow imisa gram imisa gram maba yaqaano misqaal ma yaqaano gram buu yaqaana ama kiilo usheeg gram usheeg waa muhim marka culimadu marka waxay leeyihiin markii dib loo raacay halkii dinaar wuxuu u dhigmaa afar gram iyo rubuc afar gram iyo gram afar meelood loo qaybiye meeshii waa riigooyin maanaa riigooyin ba dhahan soomata waa qolyihii dahabka ka ganacsan jira riigo soo loo yidhaha wixii gram ka yar bimacnaa waxa weeyaan waa afar gram iyo gram afar meelood loo qaybiye meeshii waay saas way macanaha waa meeqa waa dinaarkii sooma halkii dinaar baa intaas dahabka imisa dinaar bay markaa zakadu kaga waajibaysa ya labaatan halkii dinaarna waa meeqo gram afar iyo rubuc afar iyo rubuc waxaad ku dhufataa labaatan ku dhuf siddeetan iyo shan gram buu noqonaya siddeetan iyo shan gram hadduu dahabku gaadho qiyaastii zakada zakadu ku waajibaysa waa gaadhay siddeetan iyo shan gram hadduu ka yar yahay qiyaastii sakadu ku waajibaysa ma gaadhin ama kala labisan yahay ha noqdo ama mid kale ha noqdo noocu dooni ha noqdo waa la fahmay sooma saasaa marka wax weeyaan yaa la maraya halkaasaa laga tixraacaya qiyaasta ka baxaysana iyaduna iska cadda qiyaasta ka baxaysa markaad soo saarto masalan siddeetan iyo shantii labaa ka baxaysa boqolkii waxaa ka baxaya laba iyo badh labadii boqol shan baa ka baxaysa wahaakada qiyaasteeda unbaad ka saaraysaa waxaana fiican bay leeyihin culimmadu hadda dahab dhowr gram oo dahabood bixisa waxaa laga yaabaa inayna miskiinka wax u tarin waa la qiimaynaya markaasaa lacag la bixinaya suuqa maalinkaa intuu ka joogo ayaa la bixinaya maana ayib sidaa marka inaynu idhahno macnaha waxay noqonaysaa hadduu hadda ruuxu ku yidhaahdo yani saladaas intaana u gudbin intaanaan taa u gudbin horta aynu fidadana iyadana taqriirino iyadana fidana aan taqriirino ayib fidada ayadana wuxuu ina yidhi nisaabkeedu waa laba boqoloo dirham rubcu cushrin baana ka baxay rubcu cushrin waataan hadda soo sharxnay sooma waa waxa ka baxaya wey laga bixinayo laakiin laba boqoloo dirham waa nisaabka hadday zaka ay gaadho fidadu gaadho sakadii ay ku waajibayso laba boqoloo dirham wixii ka yar oo fida a zaka ku waajibi mayso fida maxaa la yidhahdaa waa macdan qaali ah sooma waa macdan qaali ah macdantaa qaaliga ah ee dahabka inta badan lagu lamaaniyo iyadiyo dahabkuba yani waxa weeyaan lagu lamaaniyaa ma aha lacagahan hadda aan isticmaalno maaha fida bimacnaa shilin maaha dirham shilin maaha masalada in la fahmi baanta wadaadadii waxay u qaateen qaarkood markii kitaabtii ay ku arkeen mi'ataa dirhamin waxay u qaateen mi'ataa shilin wa shataana maa bayna alamrayn isku mid maaha saas way macnaa dirhamkun waa yani waxa wey waa maadasi ahaanteeda ayay qiimo u leedahay haddii ay lacag tahayna lacag ahaan bay suuqa uga shaqaynaysa haddayna lacag ahaynna bir ahaan bay qiimo u leedahay laakiin naxaastan xuntay dawladuhu dhaldhalaaliyeen wax ku qorqoreen dawladda unbaa awood u yeeshay oo dawladda unbaa uun siisay inay lacag tahay siisay mooye laakiin qiimo kaloo leedaha ma jirto shirinkinyada haddii hadda dawladdu tuurto ama lacagahan waraaqaha ay dawladdu tuurto banaankaasaa la daadin sooma ma waxbay tari wax ay tari ma jirto laakiin fidadu ma daadsanto lamana tuuro waa macdan sideeda qaali u aw ama dawladii had yani lacag ha ka dhigato amayaan laga dhigan isku mid marka ma fidada laba boqoloo dirham bay marka kaga waajibtaabu inuu yidhi labada boqolee dirham ayagana markii loo bedelo gram marka loo bedelo culimadu waxay leeyihiin taqriiban shan boqol iyo sagaashan iyo shan baan umalanaya inay haddayna daakiradu ikhayaamin adugu ilaa lix boqol oo gramyo dhiman ilaa lix boqol oo gramyo dhiman ayay ku qadaraan labada boqol ee dirham fidadu intaa hadday ka yartahay marka zaka laguma leh ayib xadiidka kusoo aroortay ee macnaha kutusaya yani arrimaha hadda aan sheegnay waxaa ka mid a xadiidka sunan abi daawuud ku yaala oo nabigu sal lay slam ida kaanat laka mi'ataa dirhamin haddaad laba boqoloo dirham haysato waxaala calayha alxawlu sanadna usoo wareego fa fiiha khamsatu daraahim shan dirham baa korkooda shan dirham baa bixinaysa bimacnaa waa rubuc cushrin sooma laba boqoloo dirham rubuc cushrigeedu meeqa waa waa shan dirham sooma shan dirham baad bixin bu nabig sal lay slam walaysa calayka shay-un wax korkaaga ma ahaanin ay fi dahab wa dahabka wax lagugu leeya ma jirto xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran ilaa labaatan diinaar aad yeelato dahabka wixii ka yar waxba laguguma leh fa ida kaanat laka cishruuna diinaaran labaatan diinaar haddii aada hesho iyo wixii ka badan oo waxaala calayha alxawlu sanadna usoo wareego fa fiiha nisfu diinaar waxaa lagu leeya markaa diinaar niski diinaar niski muxuu yahay markaas bimacnaa waa rubcu lcushri wa waa rubcu lcushri leanna labaatankii markaad toban u qaybiso meequu noqonaya a a fiiha nisfu dinaar sax wa nisfu dinaar wa markaad u qaybiso yani waxa wey toban u qaybiso meeqa soo baxaysa labaa soo baxaysa labadii haddana afar u qaybi maxaa soo baxay nis baa soo baxay sosasma ha nisfu dinaar waa rubcu lcushri rubcu cushri haddaad tidhi nisfu dinaar hadda sadaa isku mid ayib ya adoo afartan uqaybiyaa ka fudud ha saas labaatanka haddaad afar uqaybiso soo nis ma saas maana ayib fidada marka in zakada lagu leeyahay iyo yani axkaamteedu waxay ku taalla axaadiisteedu saxiixaynkay ku taalla saxiixaynka fidada axaadiisteedu iyadu bukhaariiyo muslim bay ku yaallaan amaa dahabka isagu axaadiistiisu axaadiis kalaa ku asaxday laakiin saxiixaynka kuma yaalo waxaa ka mid a fidada axaadiisteeda xadiiska abu saciid alqudri nabigu wuxu uhi sal ly slm laysa fi ma duuna khamsati awaaqin sadaqa shan awqiyadood wixii ka hooseeya sadaqa laguma leh shanta wuqiyadood macnaha halkii wuqiyadood wuqiyo waa afartan dirham waay halkii wuqiyo waa afartan dirham afartan markaad shan ku dhufato meeqa waay waa laba boqoloo dirham saas maana laba boqoloo dirham haddaad tidhaahdo iyo shan wuqiyadood haddaad tidhahdo waa isku mid leanna halkii wuqiyadu waa afartan markii laysku dhufto labadii boqoloo dirham bay imaan labadii boqoloo dirham bay imaanaysaa macana ayib ayib arrintaasi marka arrimahaas o dhan waa arrimo laysla ogol yahay arrimo laysla ogol yahay hadal kama joogo wuxuu ina yidhi markaa kadib bihimaa wa bilancaami shartun xaasilun lacagaha labada lacagood iyo xoolaha nool sakadooda shardi baa lagaa maarmaana buuli shardigaasi muxuu yahay yani xawlaanu lxawl waa inuu sanad usoo wareego sanadkii laba goor saka kuma waajibto hal mar bay sanadkiiba ku waajibtaa sanadku waa inuu soo wareego markaas sakadu waajibaysa intuusan sanad usoo wareegin saka laguma le sid doonaa u bataa intay doonaan leesaana laakiin shardiga ayaa iska leh xoolaha noolee la dhaqdo iyo iyo lacagaha bas waxyaabaha kale ma leh sida masalan beeraha oo kaleeto wixii dhulka ka soo goa dalaga soo go-a sanad ha usoo wareegin la dhihi maayo sooma markaa uu go-ay waa inaad ka sakayso haddii sanadkii saddex goor beerta ay dalagu kaaga go-o ay ku yani midho kuusoo saarto saddexda goorba waa inaad ka sakayso sooma leanna xawlaanul xawl ayada looma shartiyeeyo ee lacagaha iyo xoolaha nool baa shardiga iskale saas way macanaa ayib sidaana waxaa kutusaya xadiis haddi aan idin sheegin jamaahiru ahlicilmi baana saa ku tagtay waxaana la fiirinayaa bay leeyihiin sanadka qamariga ah a sanadka qamariga baa in la fiiriya fiican bay leeyihiin sanadka qamariga macnaha waxa wey waa waa sanadkan dayax sanadka dayax macnaha labiiyo toban bilood ah ilaa way kala badan yihin sooma sanadkan sanadna qoraxdaa la fiiriya waa midan aynu nidhaahno muxuu ahaa taariikhdan hadda aynu miilaadiga dhahno ama aynu naqaano taarikhda gaalada inagu inu naqaano january iyo february iyo wax la aqriyo taariikhna waa taariikhda islaamiga taariikhda islaamiga waa qamariya waa dayax taariikhdan kalena waa shamsiya labadaasi kala yihiin marka mi- waxay isdheer yihiin sanadkiiba ugu yaraan toban beri bay isdheer yihiin sooma oo waxaa dheer middan midda shamsiyada baa dheer tan kalaa ka yar adiga marka sanad ma tanaad ku qaybsanoo tanaad ku salaynaysaa mise takalaad ku salaynaysaa waa inaad midda qamarigaa ku salayso sanadka qamariga markuu dhammaado kuu soo wareego waa inaad ka sakayso saas way macnaha ta kale macnaha ku salayn mayso saas wayna leeyahay ayib leanna taasaa la isticmaali jiray waktigii salafka ridwanullahi calayhim waxaa inoo laabaan inaynu iyadana tilmaanno masale kale oo ah lacagaha hadda la isticmaalo waa masale kaloo munaasib ay tahay inaynu meeshan tilmaano lacagaha hadda la isticmaalo ayaga qiyaasteebay zakadu kaga waajibaysa lacagahani ma jiri jirin horta waktigii sharcigu degayey ee wax la jidaynayey ee qur-aanku degayey ee nebigu noolaa ma jirin lacagahani bal waktigii saxaabaha saxaabada lacagahani ma jirin lacag waxaa ahaa dahabka iyo fidada lacag ahaa ayagaa suuqa la isdhaabsan jiray wax lagu kala gadan jiray ayagaa lacag aha dahabkii iyo fidadii intay lacagnimadii ka baxaan inay lacagnimadii soo galaan waxa la yidhaahdo noocyo kale waktiyo dhaxay soo baxay lacag waxaa soo baxday fu- fulus la yidhahdo, fulus oo fido iyo wax isku dhex jira iyo maqshuush ah, wax isku dhex jiraa soo baxay oo fido iyo waxyaalo kaleeto macaadin kaloo laysku daray dahab iyo macaadin kaloo laysku daray waxbaa soo baxay kadibna way sii durugtay way sii durugtay ilaa ayba dahabkii iyo fidadii o dhan lacagihii ka tageen oo ay soo baxeen waayahan dambe cusuurtan dambe waxa loo yaqaano alawraaq naqdiya awraaqdan macnaha wax weyaan maratay waraaqahan dawladuhu sameeyaan oo dawladuhu ay awood u yeelaan yani waxa weyaan lacag lacag ahaan marka waxaa ka dhigaya waa dawladda samaysay iyo magaceeda iyo lacagtaasi rasiidka ay leedahay iyo dhaqaalaha ay leedahay iyo awoodeeda suuqeed iyo waxyaalahaasa lacag lacag ka dhigaya hadday dawladdu ay soo saarto wareegto soo saarto tidhaahdo lacag meehe waa laga guuray lacagtan hadda isticmaalana kenyaanka haddii dawladdu ay caawa ku dhawaaqdo waa laga guuray waxbaan ku falayna waxba ku fali mayno leanna iyadaa inoo marka horba iyadaa samay dawladdaa samaysa maantana hadday baabiiso waa heli karta lacagaha noocan oo kalea marka soo baxday dib ka yimid see la yeeli baa la yidhi marka xaggee lagu salaynaya waxaa la yidhi dahabkii iyo fidadii ha lala raadsado axkaamtii dahabka iyo fidadu ay lahaayeen baa lacagahan maanta jooga la siinaya hadday noqoto sarifka axkaamtiisii baabu ribo marka la joogo axkaamteedii ay lahaayeen lacaguhu dahabka iyo fidadu axkaamtay lahayn baa la siinaya hadday noqoto sekadu maxay kaga waajibtaa maxaase laga bixinaya dahabki iyo fidadii baa dib loogu celinaya weliba marka dib loo raacay fidadu waktigii nebiga laga soo bilaabo sal lay slam maanta marka la raad raacay ilaa maanta la raad raacay fidadu aad buu qiimaheedu u dhacay suuqeeda awoodeeda shiraa'iga ah ee suuqa ay ku leedahay aad bay hoos ugu dhacday marka laysu muqaaranayo waktigii salafka iyo hadda laakiin dahabka ayaa wuxuu yahay midka awoodiisii ilaa waktiga uu lahaa aan wax badani ka dhicin halkaasay culimmada maanta joogaan waxay yidhaahdeen lacagaha yaan d- fidadii lagu salaynayo maadaama qiimaheedii dhacay lacagaha maanta jooga ha lagu saleeyo dahabkii laanna isagii baa qiimihiisii ilaashaday oo wax badan aan isbedelin dahabkii ha lagu saleeyo haddii la yidhahdo maxaan dhahaynaa marka lacag baan haystaa aniga afartan kun oo shilin baan haystaa maanta oo kenya waxaan rabaa inaan ogaado afartanka kunan haysta seka ma igu waajibtay mise iguma waajib maxaan samaynaya marka seen ku ogaan karaa waa inaan idhaahno afartankaaga kun siddeetan iyo shan graam oo dahab ah ma goyn kartaa mise ma goyn karto oo suuqa la tag oo dahablayda ugeed hadday dhahdo yidhaahdo ma goyn karto way ka yar tahay afartan iyo shan graam oo dahaba ma goyn karto faqiir baa tahay oo kacas ka tag baa laleeyahy soo ma waxba laguguma leh hadday noqoto way goyn kartaayoo siddeetan iyo shan graam oo dahaba suuqa way ka goyn kartaa markaasaa waxaan leenahay qiyaastii sekada kugu waaj- ku waajibaysa xoolahaagu waa gaadheen ka sekey qani baa tahay qani baa tahay ka sekey baan leenahay soo ma hadda maantao kale maala xilliga hadda la joogo kale dahabku soo qaali maaha yani waxa weya taqriiban waa kun iyo dhowr boqol gramkii sooma siddeetan iyo shan gram meeqay noqoni marka taqriiban boqol kun bay ku dhawaanay ninkii boqol kun iyo agagaarkeeda haysta hadda qiyaastan aan ka hadlay haddii la dhaafo maalmahan soo socda warka ayaan la qabsani laakiin daabku laanna daabku waa isbedelaya sooma laakiin haddaan ka hadlayno taqriiban sagaashan kun iyo boqol kun oo kenyaana iyo ruuxii haysta meelahaasaa laga hadlay oo seke laga hadlay laakiin konton kun iyo afartan kun ruux haysta waa faqiir seke laguma leh saas wey maana halkaasaa marka laga fiirinayaayo meeshaasaa masalada lagu salaynaya in la fahmana waa muhim masaladaa in la fahmo waa masale muhima wa waa masalada wadaadada ku qalloocatay oo waxay u qaateen markay kutubtii fiqiga ku arkeen mi'ataa dirhamin markay ku arkeen baa waxay u qaateen inay tahay mi'ataa dirhamin mi'ataa shilin mi'ataa shilin bay u qaateen mi'ataa shilin hadday noqoto shilinka laba boqol oo shilin oo kenya maanta suuqa maxay ka goysaa laba boqol oo shilin ninkii haystay haddii la yidhahdo warse ka bixi soomaya mid dhib maaha kii haystay boqol iyo sagaashan iyo sagaal dollarna ka warrama sika laguma leh saasay imaani sooma bal boqol iyo sagaal iyo sagaashan gini ninkii haystay sika laguma leh laba boqol oo shilin oo soomaaliya oo nacnaca goyninna ninkii haystayna sakaa lagu leeyay warkaasi mi war soconaya warkaasi war soconaya maaha war cadaalad ku salaysanna maaha war shareeca ay dhihi kartana maaha saas way macana waana fiqi darriya faham darro waay dirhamka kutubta fiqiga ku yaalaay waa midka aan ka hadalnay ee dahabka mar walba ku lamaan waay lacagahan dib ka yimid ma aha lacagahan dib ka yimidi marka la fiirinayo nisaabkooda waxaa dib loogu celinaya oo loo fiirinaya dahabkii ama fidadii baa loo fiirinaya maxay fidadii ka goyn karaan ama dahabkii ka goyn kartaa lacagtu halkaasaa lagu salaynaya wailaa waxa ay imaanaysaa ama masaladu noqonaysaa inaad dad fuqara ah oo masaakiin ah oo iyagaba sekadii in la siiyo ay ahayd inaad tidhaahdo seke bixiya oo qur-aanka iyo sunnadiiba markaa ka hor timaado taasaa ka dhalanaysa wa hada khata fahamku hatuu kula qallaacdo dhibkiisu leh ayib dahabun marka waa isku mid waayo waa isku mid lacagtaad haysata hadday dollar tahay siddeetan iyo shan gram ma goyn kartaa unbaa dhihi hadday tahay matala waxa weeyaan ay tahay euro tahay siddeetan iyo shan gram oo dahaba ma goyn kartaan baad isweydiin hadday tahay shilin tahay siddeetan iyo shan gram ma goyn kartaan baad isweydiin kulli lacagaha oo dhan isku qiimay marka sekadu kaga waajibi sooma leanna dahabkay u wada noqonayaan lacagahoo dhan saas macanaa hadday noqoto maalan sagaashan kun oo kenya inay zakadu kaga waajibto nisaabkii lacagta ay kenya maanta ay noqoto intaa inta u dhiganto oo dollar ah unbayna zakadu oo dollar kaga waajibi doontaa intaa in u dhiganto oo euro ah unbay zakadu ku waajibi doontaa eurada marka la aado intaa un u dhiganto oo shilinka soomaaliga ah unbay zakadu ku waajibi doontaa riyaalka nafsu shay wixii lacagihii oo dhan marka isku qiyaas bay nisaabkoodu noqonaya nisaabkoodu kulligood isku meel bay ka wada duulaysaa wax kala gagadisan ma jiri doono markaas sidaas macnaha ayib dahabun dahab wey inta la bixinayo waa rubcu cushri waxa laga bixinaya lacagaha waa rubcu lcushri bimacnaa markii aad hubsatay inay sekadu ku waajibto waxaad haysato unbaad afartan uqaybinaysa ama toban intaad uqaybiso wixii soo baxa haddana afar uqaybi rubcu cushri ama intaasoo dhan wax ka fudub qaado kulkuletar intaad qaadato boqolkiiba labiyo badh ka saar haddaad garanayso sida nisbada lagu soo saaro percentagesida lagu soo saaro waa dariiqo fudud waay dhagdhag waay xisaabaha haddaad garanayso maba adka mana waxaan kadata manaa dad ku rafadeen dahabu wey waa dahab yani noocyadii buu ka hadlayaa macnaha sekadan dahabun dahab wey wa rubcu cushri cushur rubci baa fiihi dahabka dhexdiisa ah cushurka garo oo cushurku waa toban meeloshayga marka loo qaybiyo meeshii baa cushur la yidhahda cushurkaas rubciisa cushurkii oo afar meel loo qaybiyey meeshii waay yaa fiihi dhexdiisa ahaatay oo ka waajibaysa idaa goortii hadaa uu ahaado dahabkii cishiriina labaatan diinaaran oo diinaar markuu ahaado labaatanka diinaarna waxay u dhigantaa baan nidhi hadda maqaayiista giraamka siddeetan iyo shan giraam oo dahaba oo min alasmaani lacagaha buu yidhi maca fidatin fida laba qabo talabaadna waa fidadii wanisaabuhaa nisaabkeeduna bidaraahimin dirhamyaal bay ahaatay mi'ataani bay ahaadeen laba boqol fiiha fiihaa dhexdeeda iyadana waxaa ahaaday rubcu cushrin baa ahaaday dani oo dhow dani oo dhow on fogey bihimaa labadooda waa labada lacagoode fidada iyo dahabka iyo wabil ancaami xoolaha la dhaqmo shartun shardi ba ahaaday shardigaasoo xaasilun xasilay shardi baa la rabaa in la helo shardiga hore oo nisaabka ah oo qiyaasta sekada ku waajibaysa inay xooluhu gaadhaan ah waa shardi shardiga labaadna muxuu yahay waa shardiga labaad wey. waa shardiga hadda inoo soo wado shard baa xaasilun ah muxuu yahay huwa shardigaasi xawlu wey waa sanad oo yaxuulu wareegaya nihaayata alxawalaani wareega aakhirkiisa wareega dhammaadkiisa ama sanadka dhammaadkiisa sanad soo wareegayo wey. yacni waa wakti sanadka dhammaadkiisa kuu soo wareegayo markaad bishii iyo waktigii aad sanadkii hore sakaysay aad joogto ayaad haddana sakaynaysa wakti gooniyo leedahana ma jiro waa masale iyadan u baanayna baraarujino soomaalidu waxay u haystaan qaar badan oo ka mida bisha seko ayaa sekada la bixiya bisha seko waxay u yaqaanaan soomaalidu bisha muxaram ee sanadka hijiriga ah ama qamariga uu ka bilowdo sooma bishaasay seko u yaqaanaan taqriiban waxay ka imaanaysaa tasmiyadu ka imaanaysaa xilligii dowladda islaamku ay jirtay baa sanadka bilowgii sanadku markuu soo dhammaado bisha ugu horeysa sanadka ku xiga iyo sanadka dhammaadkiisa bisha u dambaysa sekada la ururin jiray markaasay halkaas seke looga bixiyay laakiin hadda dawlad seke ururisaba ma hayno soo ma ruux walba isagaa sekadiisa goono u bixiyo bishaa inaad la fiirsato maaha marka bishaa wax gooniy oo ku xidhan ma jiro laakiin waxay wax ku xidhan yihiin adiga xoolahaaga bisheebaad ka sekaysaa oo sekada usoo wareegtaa hadday ramadaan ka ramadaan hadday tahay masalan carafo ilaa carafada kale wahaakada adiga gooni ahaantaada iyo xisaabtaada iyo waktigaa sekada bixiso ayaa la doonaya inaad gooni u fiiriso bishee laakiin bil gooniya oo sekadu ku xidhan tahay ma ay jirto hada bilahi tawfiiq wasal allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wala ali w sabi slm